بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaanuun raacayaa hadalkii odayaashu dee ay yidhaahdeen iyo wixii ay indhahooda ku arkeen innagoo dad islaama ah islaanoo run sheeg baa le islaanuna uga qaado dhib baa dhacay waana waxa dhacaya waxa ugu fudud intaa keliya haddii khasaare inagaga ekaado marka hore waxaanu abolojais ka siinaynaa oo raalligelin ka siinaynaa dhibkii loo geystay shirkadda iyadoo ay u geysteen dad waxmagarad ah oo la khalday hase yeeshee dee dadkii shacabka ahaa ee macaamiisha ahaa una si khaldan wax loogu sheegay shirkadda waxaanu leenahay dee waa un shacabkiinni iyo dadkii macaamiishiinni oo si khaldan wax loogu sheegay wixii dhacay waxaanu idinka raalli gelinaynaa tan labaad waxaan u sheegaynaa dadka inay hadda kadib waxaayo wixii la mida oo kale ay ka digtoonaadaan waayo waxa weeyaan dee nin dukaan haysta oo dukaan ganacsanaya oo dukaan haysta oo lacag lala hortaagan yahay ma celiyeen lacag oo ma yidhaahdeen waxba iibin maayo nimankan shirkaddu waa ganacsi shirkadda ganacsigayna sideedaba ninku hadduu ganacsada yahay siyaasad wuu ka madax bannaan yahay waxaynu ognahay ganacsigu inuu iyadoo xabadi dhacayso hargeysa iyo muqdisho iyo kismaayo isaga socdo oo aanu naftiisa oo biimo a gelayo waxaasna waxuu raadinayaa waa shilin marka ninku mar hadduu ganacsada yahay siyaasad iyo hawl kale waa ka madax bannaan yahay waxanina waa aalad aaladdana cilladu way ku timaadaa kombyuutarradaasay u shaqaynayaan istaaga intaasoo daatabay la fadhiistaan waxay keeneen maaha waa waxay cillad u timi weeyaan duufaanada iyo dabaylaha dhacaya ilaahay haynaga fududeeye waynu aragnaa haddadaa dhibka waxa dhacaya marka waxa weeyaan dadweynaha waxaan leenahay iyagaa khasaara ku dhacay shirkaddan oo intaasoo kharasha iyo intaasoo dheemaja galay oo ilaa hargeysa ilaa laascaanood ilaa baalki ilaa shalay ilaa wakhtigaa heegan ku jira khasaare gacantooda kumay geysteen oo may jarjareen fiilooyinkooda ila tahay hadday dee intaasoo kharasha gelayaan marka hadda kadib waxaan leenahay dadweynaha shirkadda ama qofka aad macmiilka u tahay haddii aad khalad ka tirsato waa la wada hadlaa adduunka oo waxbaa la isweydiiyaa cabashaa la muujiyaaye dhagax laysuguma jawaabo iyo xabad laysuguma jawaabo arrintaasi arrin khalad u dhacday bay ahayd dadweynahuna inayna dib dambe khaladkaasi u dhicin iyaga shirkaddan iyo shirkado kale ee la midab ayaan ku boorinaynaa shirkaddana waxaannu raalli mar labaad raalligelin ka bixinaynaa in badan bay la soo kifaaxday dad deegaanka waxa weeyaan wada shaqaynta iyo siday u sahleen shaqo kasta oo ummadda iyo tasiilaadaoo isgaadhsiina waannu uga mahad celinaynaa wixii dhacayna waxaan u rajaynaa in ilaahay noo fududeeyo innaga oo dhan waxa weeyaan nin iyaga keliyii dan kuma wataane innaga oo dhan baa ku wada danaysanayna oo ay dan inoo wada tahay marka waxa weeye insha allah waxaan iyagana ilaahay uga rajaynayaa in ilaahay u fududeeyo hawshaas innagana waxa weeyaan ilaahay inoo wada fududeeyo dee waa shaqadeenni iyo dhan baa ku wada xidhan oo waa waxa lagu wada shaqaynayo ee lagu wada xidhiidhayo marka insha allahu tacaala hadalka odayaashii iyo ducuqaashii iyo culimmadii baa dhammeeyey iga horreeyey intaasaan ku soo koobayaa dulqaad iyo kolley dee inaad muujisaanna xaq baad u leedihiinoo de haddaba waad muujisano wixii xalay dhacayay ee khaladka ahaa ee dadka waxmagaradkaa la soo adeegsaday dulqaad badan baad ka muujiseen haddii ilahaydma wixii dambena intaa sidoo kale inaad u muujisaan baan idinka rajaynaynaa hawshaan aynu isugu nimina in ilaahayna waafajiyo sideeda ugu fudud ilahay inoogu fududeeyaan ilaahay ka rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu